بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر قوان عشر كشني تمناد ومن قصة هود عليه السلام قصة يهود بين كل حشرني وسوى خلاصينيني cashar waxaan ka soo baxnay inay la yaabeen in ilaahay uu soo diro rasuul bashar ah oo ay sidaa ku diideen waana sheegno waxaynu nidhi wax lala yaabo maaha ee iyaga unbaa caqligooda iyo jahligooda halkaa gaarsiiyey waxyaalo badan baa marka isugu darmay casharkan marka waxaynu kaga hadlaynaa nabiyullaahi huud calayhi salaam oo ka beri noqonaya qoomkiisii shirkigii iyo waxa ay samaynayeen oo taxaddi ku samaynaya markii dacwadii uu bandhigay oo wanaaggii uu sheegay oo tarkiib iyo tarhiib iyo wacdi iyo waano isugu daray oo xataa uu xusuusiyey nicmada iyo wanaagga ay haystaan xoolaha ilaahay siiyey waxa weeye guryaha ay dhisanayaan waxa weeye wanaagga ay heleen awoodda ilaahay siiyey wanaaggaasoo dhan markuu xusuusiyey oo uu ku yidhi fadkuruu aala allahi lacallakum tuflixuun nicamka ilaahay xusuusta oo waxa weeye nicamka ilaahay faraha badan u idi galay waxa weeye xusuusta qoomkii qowmu nuux markii la halaagay ayaa ilaahay idi abuuray wanaag buu idiin sameeyey war waxaan fasaadkana dhulka ka daaya sanamyada iyo shirkigana iska daaya intaasoo dhan markuu u sharaxay oo wanaaggi uu sheegay ayay af cad waxay ku yidhaahdeen qaaluu yahuudu maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaarikii aalihatina can qowlik wamaa naxnu laka bimuminiin huudow horta wax bayinaa noolamaad imaan bay yidhahdeen waa inkire waa mucjiso maa la timaadid wey maxaa mucjiso noogu keeni weyday waa ibliis baa u laqimo oo rasuul kasta tabtaasaa lagu yidhaahdaa waa tii ugu dambayntii nebi maxamed la weydiinayey inuu waxa weeye maka webiyaal iyo waxa weeye maaragtay guryo dahabe iyo buuro dahabe iyo safa iyo marwo dahab ka dhig iyo waa waxa oo ti lagu xujeynayey nabiyullaahi saalix waa ti lagu xujeynayey dhagax waa inuu hal dhala waxaasoo dhan bay marka rabaan shaydaan baa u laqimaya oo waxa weeye macallin u ah oo u fadhiya markaasay inkiraad xaqii loo sheegayey iyo wanaaggii o dhan waxay idhahdeen maa ji'tanaa bibayina wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qowlik wamaa naxnu laka bimu'miniin saddex arrimood bay isugu dareen waxayna horta caddaynoo lamaada imaan ilaahyadeedana ka tegi mayno oo qowlkaaga kaga tegi mayno mana ku rumaynayno saddexdaa markay isugu dareen ayay haddana waxay isku dayeen inay cabsi geliyaan waayo iyagu ma aaminsana bacthi ma aaminsana albacthu bacda almowt waa inkirsan yihiin kibir iyo waa inagii nidhi waxaa ku kalifay kibir iyo taqliid iyo jahli iyo inkaaru lbacthi bacda almowt qofku hadduu rumaysan yahay in hadduu dhinto kabacdi lasoo noolaynayo wax badan buu ka joogsanaya waa iyagii dhahaya ayacidukum anakum idaa midtum wa kuntum turaaban wa cidaaman anakum mukhrajuun hayhaata hayhaata limaa tuucaduun idan marka waxaa ku kalifay oo asbaabta dhibaatadaa ku kaliftay waxa weeye waxaynan aaminsanayn albacthu bacda almowt aakhira markii hadda la dhinto in wax ka dambeeyo jiraan ma aaminsana waa dahriya weeye waxay aaminsan yihiin qofku hadduu dhintay inamaa namuutu wa naxya wamaa yuulikuna ila dahri taas kale aaminsan yihiin dahriyiin baa la yidhaahdaa zamankaana dilaya bay ku leeyihiin oo yaa ku abuuray awal oo koomka ku keenay yaase hadda ku soo celinaya yaa kula xisaabtamaya waxaasoo dhan xisaabta uguma jidho qaarna waa dhimanayaan qaarna waa noolaanayaan bay dheheen waa inaga aadaha kusoo marnay haddana waxay isku dayeen markaa inay cabsi geliyaan huud oo waxay yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatinaa bisu huudow waxa weeye wax kale ku odhan mayno waxaan u malaynaynaa wax kale meesha ma yaallee markaad ilaahyadeeda ka hadashay ayaa dhibaato ku taabatay ilaahyadeedaa dhibaato kugu sameeyo nin waalan baa tahay haa oo waxa weeye ilaahyadaa ku derderay waa waxaa dad badan oo juhalaa maanta yidhaahdaan markaad tiraa war qabuurahan iska daaya aa baryaysaan war awliyada aa baryaysaan iska daaya war hoy awliyadu yay ku derderin yaanin kaarta awliyadu kugu dhicin baabka awliyada lama galo waxaasoo dhan oo cabsigelin baa la yidhaahdaa waxa weeye allah huwa addaaru naafic allah ayaa dhib iyo nafciba gacantiisa ku jirtaa qof dhintay wuxuu gacan ku haya ma leh sana meel la dhigana waxa ma hayo qabrina waxa ma hayo waxa weeye allah subxaana wa tacaala ayaa wax walba gacanta ku haya marka ilaahay baa la magan galaa sida uu huud samayn doono marka taas ayay la yimaadeen waa doodoodii iyo waxa weeye wixii ay mar walba ku doodayeen weeye oo ay ilaahyadooda ka dhigayaan inay wax tari karaan marka in naquulu ilaa ctaraaka bacdu alahatana bisub wey halkan wey marka marka ka uu beri noqonayo nebiyullaahi huud waa ka beri noqday marka hadduu ka beri noqdayna ciqaabtii baa ku xigto waa la ciqaabayaa markaas qaala waxa uu yidhi nabiyullaahi huud isagoo bara'adiisii caddaynaya innii ushidu allaha washhadu annii barii'un mima tushrikuun min duunihi fakiiduunii jamiican huma laa tundiruun waxa uu yidhi nabiyullaahi huud innii ushidu allaha alle waxaan markhaanti gelinayaa idinkuna ka markhaanti noqda annii anigu barii'un inaan beri ka ahay mimaa shaygii tushrikuuna aad shirkiga ku samaynaysaan oo aad cibaado siinaysaan min duunihi ee alla ka sokeeya ay wax kastood caabudaysaan oo ilaahay ka sokeeya anigu beri baan ka ahay beri ayaan ka ahay waan ka beri noqday markaasuu taxaddi ku sameeyey oo wuxuu yidhi anigu kaasoo beri baan ka noqdaye taxaddi intuu ku sameeyey ayuu waxa uu yidhi fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun taxaddi baa la yidhahdaa haddaad wax tari kartaan kulligiin intay isku tagtaan idinkiiyo sanamyadiinuba daqiiqad ha ikaadinina haddaa dhibaatay ugu samayn kartaan ma ku samayn karaan waa sidii nabiyullaahi nuux calayhi salaam watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaah facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaakum uma laa yakun amrukum calaykum gumma uma qduu ilaya walaa tundiruun nuux baynu ku soo mar kulligiin isku imaadi uu yidhi daqiiqad haykaadinin wax alla waxaad samayn kartaan sameeya yeenan arrintuna idaka dhex bixin dadaal ha la harinina nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markay la doodeen qoomkiisii qaala atuxaajuunii fi llaahi waqad hadaan waxaad igula doodaysaan allah subxaana wa tacaala isagoo e hanuuniyey walaa akhaafu maa tushrikuuna bihi ilaa an yashaa rabbii shay-a markaasuu u caddeeyey fa kayfa akhaafu waxyaalaha aad shirkiga ku samaynaysaa fa kayfa akhaafu maa ashraktum bih walaa takhaafuuna anakum ashraktum billahi maa lam yunazil bihi suldaana fa ayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun ilahay baa ka jawaabay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaaika lahum alamnu wahum muhtaduun allah subxaana wa tacaala baa caddeeyey marka waxaad igula doodaysaan waa sanamye sanamyow maxaa tari ka dhaan waa may wax taraan markuu nabiyullahi ibraahim burburinayay waxa weeye dekan dekan ka dhigay oo baabiinayay maxay iskaga celin waayeen waxu tiri waayeen allah subxaana wa tacaala baa inoo caddeeyey yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illah lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu wain yaslubhum adubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu dacufa adaalib walmadluub iska daa inay wax taraane haddii diqsi wax kala carara kama cishan karaan markaasay ugu goodinayaan qaala waxa uu yidhi fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun nabiyullaahi huudow xaggaad u caradhay yaad isku halaynaysaa qoomkii oo dhan haddii asaa ugu goodiday waxa uu yidhi innii tawakaltu waxa uu yidhi innii tawakaltu cala allaahi rabbii wa rabbikum maa min daabbatin ilaa huwa aakhidun binaasiyata ina rabbii calaa siraadi mustaqiim anigu ilaahay baan tala saarsaday buu yidhi wax walba oo dunidaan maraya oo daabadoo ku dul soconayana ilaahay baa maamula aakhidun binaasiyatiha waxa weye macnaheedu ay ilaahay baa maamula oo waxaan ilaahay ogolaanin wax samayn kara ma jiraan dhib iima geysan kartaan waa xadiidkii nebiga uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad kataba allahu calayk wax ay kugu samayn karaan ma leh marka goodiga iyo laysku goodinayo oo waxa weye laysku cagajuglaynayo wax uu taraya ma jirto qadarta rabbi baa ka weyn qadarta rabbi ayaa ka weyn wixii qofka loo qoray adduunkan intuu joogo waa haleelayaan shar iyo khayrba waxaan loo qorinna waxa weeye ha ka yaabi ilaahay wuxuuna u qadarin qofka kuma dhacayaan marka waxa uu yidhi ilaahay baan tala saarsaday ina rabbii calaa siraadi mustaqiim kabacdi buu cadday wuxuu yidhi fain tawallow faqad ablaqtukum maa ursiltu bih ilaykum anigu haddaad jeensataan xaqii waa idii caddeeyey wayastakhlifu rabbii qowman hayrakum walaa taduruunahu shay-a ina rabbii calaa kulli shayin xafiid allah subxaanah wa tacaala haddaad ka jeensataan hadda ilaahay baa waxa weeye arrinkii noogida baabiinaya waa halaagga ku dhacay oo ilaahay inoo caddeeyey walamaa jaa amrunaa najaynaa huudan waladiina aamanuu macahu biraxmatin mina wanajaynaahu min cadaabin qaliid ujeeda markii dhibaatadii timid oo ciqaabtii ku timid ilaahay waa ilaahay waa waa badbaadiyey nabiyullahi huud iyo intii rumaysay intii kalena waa laxaaqay oo waxa weeye dakan daakan baa laga dhigay idan marka halkaa waxaanu ka qaadanaynaa albaraa'atu min ashirki wa ahlihi in shirkiga iyo ahalkiisa laga beri noqdo oo shirkiga la dheeraado waayo nabiyullaahi huud tabara'a min ashirki wa ahlihi waxa uu ka beri noqday shirkigii iyo ahalkiiba wixii shirkiga waday iyo iyagiiba beri buu ka noqday wuxuuna caddaystay oo waadix ka dhigay inuu waxa weeye tawxiid iyo caqiido ilaahay ugu yeerayo oo waxa weeye ay tawxiidkaa qaataan hadday diidaanna hadde ilaahay ayaa waxa weeye u taallaa isagu waa gutay waajibkiisii laqad ablaqtukum maa ursiltu bihi ilaykum waa idii caddeeyey anigu wixii laysoo gaarsiiy wixii layla soo diray waa ida soo gaarsiiyey kabacdi markaa qaabkii loo halaagay iyo wixii ku dhacay iyo waxa weeye casharada dambe aan ku keenaynaa laakiin halkan waxaa inooga caddaatay baraa'atu shirki wa ahli in laga beri noqdo wixii shirki wata war sanam iyo qabri iyo mid nool iyo mid dhintayba waxa weeye wax cibaado ah baryaduna waa cibaado tawakulku waa cibaado cabsidu waa cibaado khawfka kulli waxa weye ilaah baa iska leh meel kale haddii loo leexiyo waxaa lagu gelaya arrin khatara oo waxa weeye waa lagu khasaarayaa marka waa inuu qofku is ilaaliyaa ilaahayna ku xirmaa iskana ilaaliyaa waxyaalahan kale oo dhan oo shirkiga uu bannaanka ka maraa sidaa nabiyullaahi nuux uga beri noqday nabiyullaahi huud uga beri noqday nabiyullaahi ibraahim uga beri noqday kulli waxa weeye waa inaynu qaadanaa oo dariiqa xaqa ku dhegnaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin